aanu ku bilowna ee ukrain iyo ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wadahadal nabadeeda oo ka dhacaya wadanka turkiga kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu ruushku ku qaaday wadankaasi ukrain militariga ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimada kiyef iyo waqooyiga magaalada kharniyef warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan
ku-xigeenka gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sidoo kale salaasada maanta ah wasiirka difaaca ruushka ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka dombash oo ay ku jiraan gobollada ka go-ay ukrain ee luhansk iyo donesk waxaana uu sheegay in moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee ukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa gobolada bariga ukrain ee lohansk iyo donesk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aan u bilaabin duulaanka uu ku qaaday ukrain afar iyo labaatankii februari isagoo ku sugan istanbul madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uga qayb qaadanaysa ukrain iyo ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaadhaan heshiis la taaban karo oo joojiya masiibadan sida uu hadalka u dhigay kaaliyaha madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadalada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee ukrain wadahadaladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birinta oo arbaca ah wadahadalada waxaa ka qayb galay maalqabeenka ruushka u dhashay ee roman abramovich kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda ukrain kadib kulan ka dhacay kiyev horaantii bishan laakiin afhayeenka kremlinka dimitri beskov ayaa sheegay in abramovich uu ka qayb gelayo wadahadaladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo beskov ayaa sheegay in wararka sheegaya in abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay dacaayadaha ay bilaabeen wadamada reer galbeedku intay wadahadaladu ka socdeen istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada dekedda ee ukrain ee mayakulov iyadoo ugu yaraan sideed qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee telegram ku sheegtay in marinada bini'aantinimo ee looga daadguraynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ka jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay kiev ugu yeedhay daandaansiga ruushka